bilowgii cutubka lix iyo soddonaad haddaba kuwanuna waa farcankii ceesow isna waa edom ceesaw wuxuu gabadhii reer kancaan ka guursaday caadah ina elon kii reer xeed iyo aholibama ina cana oo ahayd ina sibecoon kii reer xawi iyo basmad oo ahayd ina ismaaciil oo la dhalatay nebayood caadahna waxay casow u dhashay ilifas baasmadna waxay u dhashay raaco'eel aholibamahna waxay u dhashay yacuush iyo yaclaam iyo qorax kuwanu waa wiilashii casow oo isaga ugu dhashay dalkii kancaan markaasaa casow kaxaystay naagihiisii iyo wiilashiisii iyo gabdhihiisii iyo dadkii gurigiisa oo dhan iyo lo'diisii iyo xayawaankiisii oo dhan iyo wixii uu lahaa oo dhan oo uu ku urursaday dalkii kancaan markaasuu tegey dal ka fog walaalkiis yacquub waayo xoolahoodu aad bay u badnaayeen oo ma ay wada degi karin dhulkii ay degganaan jireenna ma uu wada qaadi karin lo'dooda aawadeed ceesowna wuxuu degay buur saciir ceesow waa edom kuwanuna waa farcankii ceesow oo ahaa reer odom aabbahood oo degganaan jiray buur saciir kuwanu waa wiilashii ceesow magacyadoodii elifas oo ahaa wiilkii caadah oo naagtii ceesow ahayd iyo racu'eel oo ahaa wiilkii basmad oo naagtii ceesow ahayd wiilashii elifasna waxay ahaayeen teemaan omar sefo iyo gactaam iyo kanas timnac waxay ahayd addoontii uu elifas ina ceesow qabay oo waxay elifas u dhashay camaaleq kuwanu waa wiilashii naagtii ceesow oo caada ahayd kuwanuna waa wiilashii racu'eel nahad iyo sarax iyo shamah iyo misaah kuwanuna waxay ahaayeen wiilashii naagtii ceesow oo basmad ahayd kuwanuna waxay ahaayeen wiilashii naagtii ceesow oo ahayd aholibama gabadhii canah oo ahayd ina sibecoon oo iyana waxay ceesow u dhashay yacuush iyo yaclaam iyo qorax kuwanu waxaa weeye ugaasyadii wiilashii ceesow waa wiilashii elifaskii ahaa codradkii ceesow kuwaas oo ah ugaas teemaan iyo ugaas omaar iyo ugaas seefo iyo ugaas kanas ugaas qorax iyo ugaas gactaam iyo ugaas camaalaq kuwanu waa ugaasyadii elifas dhalay oo dalkii odhom joogay kuwanu waa wiilashii caadah kuwanuna waa wiilashii raacu'eel oo ahaa ina ceesow ugaas nahad iyo ugaas sarax iyo ugaas shamah iyo ugaas misaah kuwanuna waa ugaasyadii uu raacu'eel dhalay oo dalkii edom joogay kuwanu waa wiilashii naagtii ceesow oo basmad ahayd kuwanuna waa wiilashii naagtii ceesow oo ahoolibamah ahayd ugaas yacuush iyo ugaas yaclaam iyo ugaas qorax kuwanuna waa ugaasyadii ay dhashay naagtii ceesow oo ahayd ahoolibamah gabadhii canah kuwanu waa wiilashii ceesow oo ahaa edom oo kuwanu waa ugaasyadoodii kuwanuna waa wiilashii saceer kii reer xor oo ahaa kuwii dhulka degganaa lootaan iyo shoobaal iyo sibecoon iyo canah iyo dishon iyo eeser iyo diishaan kuwanu waa ugaasyadii reexor oo ahaa ilmo saceer oo degganaa dhulkii edom carruurtii lootaana waxay ahaayeen xorri iyo heemaam lootaan walaashiisna waxay ahayd timnac kuwanuna waa carruurtii shoobaal calwaan iyo manaahad iyo ceebaal iyo sheefo iyo oonam kuwanuna waa carruurtii sibacoon ayah iyo canah kanu waa canah kii cidlada ka helay ilaah biyaha oo kulul markuu daajinayay dameerada aabbihiis sibacoon kuwanuna waa carruurtii canah dishon iyo aholibama gabadhii canah kuwanuna waa carruurtii dishon xamdaan iyo eshbaan iyo yidraan iyo keraan kuwanuna waa carruurtii ezer bilhaan iyo sacwaal iyo caqaal kuwanuna waa carruurtii diishaan cuus iyo araan kuwanuna waa ugaasyadii reexor ugaas lootaan iyo ugaas shoobaal iyo ugaas sibacoon iyo ugaas canah ugaas dishon iyo ugaas eser iyo ugaas diishaan kuwanuna waa ugaasyadii rooxor siday ahaayeen ugaasyadoodii dalka saciir joogay kuwanuna waa boqorradii xukumi jiray dalkii edom intaan boqorna xukumin reer benu israa'iil belac inabecoor wuxuu xukumi jiray edom magaaladiisii magaceedana waxaa la odhan jiray dinhaaba markaasaa belac dhintay oo waxaa meeshiisii xukumi jiray yoobaab ina serax oo reer basraah ahaa yoobaabna waa dhintay oo waxaa meeshiisii xukumi jiray xushaam oo ka yimid dhulkii reer tamaan xushaamna waa dhintay oo waxaa meeshiisii xukumi jiray hadad ina badeed oo reer midyaan ku laayay barrinkii mo'aab magaaladiisii magaceedana waxaa la odhan jiray cawiid markaasaa haddadna dhintay oo waxaa meeshiisii xukumi jiray samla oo reer masraqah ahaa markaasaa samlahna dhintay oo waxaa meeshiisii xukumi jiray sha'uul oo reer roxobod ahaa oo webiga ag deganaa markaasaa sha'uulna dhintay oo waxaa meeshiisii xukumi jiray bacal xanaan ina cagboor bacalxanaan ina cagboorna waa dhintay oo waxaa meeshiisii xukumi jiray hadar magaaladiisii magaceedana waxaa la odhan jiray faacuu naagtiisa magaceeduna wuxuu ahaa mehetabeel oo ay matreed gabadha meesahaab dhashay kuwanuna waa magacyadii ugaasyadii ceesow dhalay siday ahaayeen qabiilooyinkoodii iyo magacyadii meelahoodii ay degganaan jireen waana ugaas timnac iyo ugaas calwah iyo ugaas yateed iyo ugaas ahoolibamah iyo ugaas eelaah iyo ugaas fiinoon iyo ugaas kheelas iyo ugaas teemaan iyo ugaas mibsaar iyo ugaas magdi'eel iyo ugaas ciiraam kuwan waa ugaasyadii ree edom sidii ay u degganaayeen dhulkii ay lahaayeen kanu waa ceesow oo ahaa reer edom aabbahood